فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxawareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa qodobada barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal wabilaahi towfiiq
afar jawaasiis ah oo u shaqaynaya dowlado kala duwan oo lagu toogtay magaalada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose waa kuwa magacyada dowladaha sirdoonada ay u shaqaynayeen howlo caynkey ah ayay qabteen intii ay jawaasiista ahaayeen waxaan idiin soo gudbi doonaa xukunka maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose
heer waxay gaartay macnaha qoftu markii farxaddu ka badatona macnaha farxaddu waa badatay ee rag badan oo waxgarada ayaa bogaadiyey waxgaradka gobolka galgaduud oo bogaadiyay weerarkii shalay subax ka dhacay magaalada ceeldheer ee gobolkaas codadkooda ayaan barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale waxaad dhuuxa ku maqli doontaan maamulka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo gaaray degmada badhaadhe maxay tahay sababta yuusan la kulmay maxaase la ysku afgartay waxaan idiin soo gudbi doonaa warbixin aan idinkaga diyaarinay safarkaas sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan warkii caalamka ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي oo hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbinin ah balse aan ku horumarno warkii caalamka waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder khasaare baaxad weyn ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay guri ku yaalo magaalada baki ee gobolka udal sida ay dad goobjoogayaalla warbaahinta u sheegeen guryahan ayaa ahaa kuwo kala fogfog waxayna intaa ku dareen in musiibadan ay dhacday maalmo kala duwan ma jirto wax khasaare nafeed oo uu geystay dabkani gallaaftay guryaha badan islamarkaana meel bannaana soo taagay dad badan oo danyar ah waxayna sheegayeen dadka ay dhibaatadani ku dhacday in marka hore ay ahaayeen kuwa ay abaar ka jirto dhulkooda haatan ay ugu darsantay musiibadani waxaa noo dheeraa marka horeba abaara ad adagoo aan kala wada barakacna on qaxnaybo qalada bar baanu xataa kaba maqnayn oonu ka barakacnay oo abaar baana kaxaysay maxaan ku idhahay dabadeed dabkaasaa dee bilaabmay dabkii dee maanta waa kaa heerkaana sii marinaya dee alxamdulilah kole daanay horta bini aadam gubanin lamana caawin karo lamana soo qaban karo taa inaan ilaahay mahadii baan joognaa qaar ka mid ah madaxda gobolkaas ayaa waxay sidoo kale ka warbixiyeen dabkani xoogan ee khasaaraha wendheliyey iyo siday ula tacaaleen waxaa gubtay oo khasaare dab soo gaadhay siddeed iyo toban siddeed iyo toban ka aqal siddeed iyo toban meel wada yaalli maahayn oo ooda u wareegsanayd ama ooda iskugu xidhnayd halkan waxaa ka dhacday masiibo aan weli falkaygii iyo iriqaygii aanan helin kolley intan gubatay annagu doraad baan nimid dadku way way noo warrameen intaan bay ahayd wax gubayana waan garan weynay bay yidhaahdeen meesha afar boqoloo qoys baa degan afartaba qaarna waa laga saaray hararadii oo dibaddaa la dhigtay afarta boqolba waxay noogu yidhahan waan ka baxnaa golaan samaysanay markaa lama galo markaa u horeysa ilaahay baa dee nuku gurmano ilaahay baan ilaah noo gurmo oo qur-aankaan ku gurmanaa nidhi midda ugu horeysa waa taasoo culimmada looga baahan yahay siday dadku sheegayaan ilaa iyo iminka lama yaqaano waxaa sababay dabkani khasaaraha hantiyadeed dheliyey waxayna muujinayaan muuqaalo laga soo duubay halka uu dabkani ka kacay goob baabaasan oo aysan ka taagnin hal tiira oo ka mid ah guryihii halkaasi ku gubtay waxay dadka deegaanka isku xilqaameen inay u gurmadaan walaalahooda ay ku habsatay musiibadani waxayna dadka deegaanka gaarsiiyeen gargaar deg deg ah waxayna dadka siiyeen waxyaabo badan oy u baahi qabaan maadaama ay gubteen dhammaan wixii ay lahaayeen maamulka somalilan oo samaystay duulimaad cusub maamul goboleedka somalilan ayaa sheegay inay keeneen diyaarado cusub oo lagu tababari doono duuliyaal cusub oo maamulkaasu leeyahay war qoraal oo lagu baahiyey barta afhayaanka xafiiska madaxtooyada ee maamulka somalilan waxaa lagu xusay in muddo laba sana ay qaadan doonto in la tababaro farsamo yaqaano iyo duuliyaal ku xildheer arrimaha hawada muuse bixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan ayaa sheegay inuu hirgelin doono shirkad qaabilsan duulimaadyada diyaaradaha oo la yidhaahdo somalilan airline xasuuqyo cusub oo ka dhacay marinka ghaza iyo tirada shuhaadada muslimiinta oo gaartay soddon iyo toddoba kun oo ruux wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida ghaza waxay sheegtay in duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka nusiraad tirada dadka ku dhintay ay korotay haatanna ay marayso ku dhowaad laba boqol toddobaatan iyo afar ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan lix boqol sagaashan iyo sideed ruux oo kale welina waxaa jira shuhaado ku hoos jirta burburka dhagaxaanta iyo guryaha soo dumay ka gadaal markii lala egtay duqeymaha culus wasaaradda caafimaadka ee khaza waxay kaloo sheegtay in ciidamada yuhuudda iyo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay guud ahaan marinka khaza ay ka geysteen in ka badan sideed dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah waxaana xasuuqyadani ku shahiiday dad gaaraya laba boqol siddeetan iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen siddeed boqol toban iyo afar ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxay saacadihii tegay si isku mid a uga dhacayeen khaza haba ugu darnaatee muqayimka nusiraad tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ayay wasaaraddu sheegtay inay marayso in ka badan soddon iyo toddoba kun iyo siddeetan iyo afar ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan siddeetan iyo afar kun iyo sagaashan iyo afar kun oo ruux waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay duqeymaha iyo xasuuqyada weli socdaan yuhuuddan ay si indhala-aanna u beegsanayaan dadka shacabka ee ku sugan marinka khaza waxay sidoo kale si xidhiidha u duqeynayeen taangiyada ciidamada maamulka yuhuudda magaalada rafax iyadoo deegaanka talla suldaan laga soo warinayo in duqeymaha halkaasi ka dhacay ay ka dhasheen shuhaado iyo dhaawacyo tirabeel ah dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda iyagoo sita diyaarado helikobtar ah ay si arxan darro ah rasaas ugu fureen guryo ku yaala muqayimka albureej ee bartamaha khaza duqeymo isdabajooga oo yuhuuddu ka geysteen laba guri oo ku yaala muqayimka albureej iyo sidoo kale muqayimka nusiraad waxaa ku shahiiday toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo aada u fara badan waxaa sidoo kale labaatan iyo sideed ruux ku shahiideen duqeymo ka dhacay khaza dhanka kale kooxaha muqaamadu waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ay ku bartilmaameysadeen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda waxayna muqaamadu howiyaal culus ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan yuhuudda oo ku taala marinka khaza waxaana weerarkaasi dhaliyey khasaaro xoogan oo gaaray ciidamada cadowga maraykanka oo burburiyey diyaarado daron ah iyo gantaalle ay leeyihiin xuutiyiinta yemen ciidamada maraykanka ayaa gudaha yeman ku burburiyey afar diyaaradood oo nooca aan duuliyaha layn ah iyo laba gantaal waa nooca loo adeegsada weerarada maraakiibta goobta lagu burburiyey saanadan milatari ayaa ka mid ah deegaanada gacanta ugu jirta kooxda xuutiyiinta yeman ee gacansaar kala leh dowladda shiicada ee iiraan xuutiyiinta ayaa maalmihii ugu dambeeyey bartilmaameysanayey gaadiidka badda ee maraya marinbiyoodka badda cas iyo gacanka cadan tan iyo wixii ka dambeeyey bishii nofembar ee sanadkii hore weerarada xuutiyiinta ayaa halis weyn ku keenay ammaanka marinbiyoodka caalamiga ah waxayna taasi keentay in maraykanka iyo ingiriiska ay qaadaan weeraro dhinaca cirka ah oo kanana xuutiyiinta shiicada yemen taliska ciidamada maraykanka ayaa sheegay in xuutiyiinta ilaa iyo afar gantaal oo nooca balaastikada ay ka soo rideen dhinaca badda cas afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay hase haatee aan keenin wax khasaare ah weerarada xuutiyiinta ayaana sare u qaaday qiimaha caymiska ee gaadiidka badda taasi oo qaarkooda ku kaliftay inay isticmaalaan marinbiyood aada u dheer si ay uga wareegtaan maraykanka oo masar iyo qatar ku cadaadinaya inay dardargeliyaan wadaxaajoodka u dhexeeya yuhuudda iyo muqaawamada maraykanka ayaa dalalka dhexdhexaadiyaasha ee qatar iyo masar ku cadaadinaya dardargelinta dadaalada lagu dhexdhexaadinaya maamulka yuhuudda iyo kooxaha waciska caabiinta reer falastiin si loo soo afjaro dagaalka dabadheeraada iyo ka holcaya marinka khaza maamulka madaxweynaha joe baiden ayaa si gaar ah dowladda qatar ugu cadaadinaya inay si deg deg ah madaxda muqaamada uga hesho jawaabtooda ku aadan heshiiska xabad joojinta khaza iyo maxaabiis isdhaafsiga madaxweynaha baiden ayaa koogii bishan soo bandhigay handasaha xabad joojinta kaasoo uu sheegay inay yuhuudda jeediso lana doonayay inay muqaamadu aqbalaan hogaamiyaha kooxda muqaawamada ee marinka khaza yaxya sinwaar ayaa khamiistii sheegay in aqbalaadooda handasaha bayden ay ku xidhan tahay inay yuhuuddu marka hore caddayso mowqifkooda xabad joojinta iyo inay ciidamadooda kala baxayso khaza askar ka tirsan ciidamada yuhuudda oo isdilay kadib markii loo sheegay in lagu celinayo khaza askar ka tirsan ciidamada duulaanka ee yuhuudda ayaa naftooda isdhaafiyey kadib markii lagu wargeliyey inay dib ugu noqonayaan khaza si ay uga qayb qaataan dagaalka halkaasi ka soconaya sida ay tabinayaan idaacadaha maamulka yuhuudda saxiifadda hartis ee laga leeyahay gudaha maamulka yuhuudda ayaa dhowaan iyadnu sheegtay inay ilaa iyo toban sargaal oo sarsare ay isdileen tan iyo bilowgii dagaalka toddobadii oktoobar ee labada kun saddex iyo labaatankii dhanka kale garabka milatari ee muqaamada waxay marsiyo horeysay iclaamiyeen inay badbaadiyeen maxbuus yahuudda oo rabay inuu nafta isdhaafiyo ciidamada saynada waxay dhowaan qirteen in ciidankoodu wajahayaan xaaladii nafsiyadeed ee ugu darneyd tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii bishii aynu soo dhaafnay wargeyska iyo diicooda xaranood ee yuhuudda waxa uu qoray in baaris la sameeye lagu ogaaday keliya boqolkiiba afartan iyo laba ka mid a saraakiisha ciidamada inay rabaan inay kasii mid noqdaan ciidamada hadduu dagaalku dhammaado halka boqoliyada soo harteen ay doonayeen inay sidaa shaqada uga tagaan taasi oo ka dhigan in boqolka sargaale yuhuudda ah konton iyo sideed ka mid ah aanay shaqada ku qanacsaneen intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gunaanadaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegaysateen
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء waa hagaag degmada kurtunwaare ee gobolka shabeellaha hoose oo u dhow magaalada buulamareer fagaaro weyn oo ku yaala ayaa waxaa la soo istaajiyey afar nin oo basaasiin ahaa kuwaasi oo lagu eedeeyey inay u shaqaynayeen sirdoonada maraykanka iyo dowladda federaalka maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa jawaasiisan waxay ku xukuntay xukun dil ah iyadoona isla fagaaraha lagula fuliyey mid ka mid ah garsoorayaasha xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa ku dhawaaqay eedeymaha loo jeediyey raggan iyo sidoo kale howlihii ay qabteen
الحمد لله القائل في كتابه هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ما أنتي تاريخ ذو تهي لبدا بشلبي طبانات كنا فربق الله فرتنشن هجرية كنا بيغن سديد بشلحات لبدا كن لواتن يا فر ميلادية وجهدوا عدين حكم محكمة ذات وحا محكمة شريعة إسلام كلا هركيني إذا سنة شكلها إذا سنة كوات maxamed yuusuf maxamed ilkacas da-diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalatay eedaysane maxamed yuusuf maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanahay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin adeerkayga ah ahaana guddoomiyaha afgooye waana ka aqbalay waxaana la ii diray in aan soo raadiyo nabarrada rag ka tirsan mujaahidiinta lacagna laigu siiyo haddii la duqeeyo qofkaas aan nabarkiisa gudbiyey waxaana u gudbiyey ilaa shan qof nabarradooda waxaana u shaqaalaysiiyey hal qof oo iyaga aan ku xidhay waxaana lai qabtay anigoo shaqadaasi ku howlan waxna aan la duqaynin waxaana la shaqaynayay muddo hal sano iyo siddeed bilood eedaysanaha labaad waa cali cabduqaadir cali da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba wuuna ka dambeeyey duqaymo iyo weeraro ka dhacay walaayada shabeellada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali cabduqaadir cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqayneeyey jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta aniga si guud waxaan la shaqeeyey afar nin oo ku xihan sirdoono kala duwan markii ugu horreysay waxaa shaqo jaasuusnimo iisoo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista ridada lana shaqeeyo maraykanka wuxuuna iga dalbaday inaan kala shaqeeyo wixii xog aan ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqadaas aan la qabtay waxay ku saabsanayd dhanka macluumaadka waxaana la shaqo bilaabay labada kun koob iyo tobanka bilowga duulaankii gaalada ay ku yimaadeen ilaa baraawe waxaana xog dhammaystiran ka siin jiray magaalo kasta oo ay soo weerari rabaan sida marko shalambood qoryooley buulumareer iyo baraawe mar kale waxaa jaasuusnimo iisoo bandhigay nin lagu magacaabo zake oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay waxaana wada shaqaynaynay labada kun shan iyo tobanka ilaa labada kun labaatan iyo labada waana muddo toddoba sano ah shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow duqaymo gaarayo koob iyo toban oo ka dhacay walaayada shabeellada hoose faahfaahin hal duqayn waxaan ka fulinnay eeriyada beli doogle saddex duqaynna waa tooratoorow todoba duqayn waxaan ka fulinnay hareeraha muwaarig dhammaantooda dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday kuna dhaawacmay waxaana igu dambeeyey shareexo aan dhigay boosteejada baabuurta ee mubaarig waxaana dhimisho iyo dhaawac ku noqday dadka badan shan iyo toban qof laba sidoo kale waxaan zaki la fuliyey toban iyo toddoba weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyin kale ah toorotorow farsooley warsaleybaan furuqley mubaarig iyo daarusalaam waxayna geysteen dil dhac iyo burburin hantiyadeed dhammaantoodana aniga ayaa soo sahmin jiray weerarka ka hor mar saddexaad waxaa shaqo jaasuusnimo iisoo bandhigay nin ka mid ah jawaasiista riddada iyo maraykanka waana ku waafaqay howlaha aan la fuliyey waxay ahaayeen sidan lix weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyinka toorotorow mubaarig iyo daarusalaam waxayna ka geysteen dhibaatooyin kala duwan sida iyagoo afduubay dad dhimirka la iyo beeraley marka afaraad waxaa shaqo jaasuusnimo la wadaagay nin ka tirsan jawaasiista turkida iyo bangaraaf waxaana mubaarig iyo eeriyadeeda kala fuliyey ilaa toddoba weerar oo ay soo qaadeen bangaraaf sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaad wixii aan ka heli karay mujaahidiinta waxaana la shaqaynayey hal sano eedaysanaha saddexaad waa cabdullaahi xuseen xasan da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdullaahi xuseen xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayey jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan iisoo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo aan isnaqaanay waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno goob lagu tuhmayey inay yimaadaan mar mar ciidan ka tirsan mujaahidiinta wuxuuna iigu soo xiray nin kale oo asaga la shaqeeyo kadibna wuxuu noo soo dhiibay shariixooyin waxaana soo dhignay meeshii aan ku tuhmaynay mujaahidiinta kadibna meeshii waxaa ka dhacday duqayn rag ayaana ku shahiiday waxaana la iigu siiyey lacag yar kadibna waa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa laba bilood eedaysanaha afaraad waa cabbaas cali shamaxamuud da'diisuna tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayo sirdoonka maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabbaas cali shamaxamuud wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo waafow oo ah gaddoomiyaha murtadiinta ee degmada marko waana la qaatay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaa dhowr jeer u gudbiyey xog ku saabsan dad shacab ahaa oo aan ugu sheegay inay soo gelayaan marko hub ay leeyihiin mujaahidiinta dad badan ayaana lagu dhibaateeyey labo waxaa bangaraaf u soo sahmiyey goob u dhow jannaale si ay ugu soo degaan laba mar ayayna soo degeen waxayna ka geysteen magaalada dil iyo afduub dad beeraley ah saddex waxaan waafow u sahmiyey shan mar waddada u dhexayso marko iyo nabar konton intaas kadib wuxuu igu wareejiyey nin kale oo ahaa taliyaha nabad sugidda marko shaqooyinka aan la qabtayna waa sidan kow waxaan la fuliyey shan duqayn oo ka dhacday walaayada shabeellada hoose waxaana dhimisho iyo dhaawac ku noqday dad muslimiin ah labo waxaa bangaraaf u sahmiyey magaalooyinka kale ah ugunje awdheeg iyo bariire wayna weerareen waxayna ka geysteen duqaymo saddex waxaan toban iyo todoba jeer u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta afar waxaan u shaqaalaysiiyey saddex nin oo iyaga la shaqeeya kadib taliyihii marko wuxuu igu xiray nin asaga kaga sarreeyo shaqada waxaana la i qabtay iyadoo la iigu maqan yahay shareexooyin muddada aan la shaqaynayay waa shan sano ugu dambayn xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaa soo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddu ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وكن كانوا حكو سقنا عليه قلال وبالله التوفيق
لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa wareysiyada qeybihiisi hore ayaan dhegeystayaal weli isla maraynaa waxgaradka gobolka galgaduud iyo sidoo kale dadweynaha gobolkaas ayaa bogaadiyey weerarkii shalay subax ka dhacay magaalada ceeldheer ee gobolkaas waa kuwan qaar ka mid ah wariyeene maxamed ciise ayaa wareysay qaar ka mid ah dadweynihii dareenkooda ka dhibtay weerarkii ceeldheer ugu horeen een, sidee u aragtaa dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer
Een, degmada ceeldheer waxaa ka dhacday macarika faasila oo ay ka dhexaysay junuudu raxmaan iyo junuudu shaydaan macarakadana waxaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ka koobnaay een, afar saldhig ayay ka koobnaayeen saldhigyadii dhammaa iyo qadacyadii dhanba waa la weeraray xarakada shabaab mujaahidiin ayaa la wareegtay ciidankii dowladda federaalkana waa lagu laayay halkaas sidaan labada soconaba ciidamada murtadiinta ah halkaas waa lagu laayay gaadiid iyo waxaa looga soo qaatay hub aada u tiro badan sidaan warbixinada ku helayno ay inoo soo gudbiyeen xarakada shabaab mujaahidiin bahda war- warfaafinta Een, sawiradii dagaalkii ceeldheer waan fiirsanay runtii aniga waxaan ka mid ahaa bulshadii daawatay sawiradaasi dagaalka meesha ka dhacana dagaalla xajmigiisa aad u ballaaran ayuu ahaa oo lagula beegsaday ciidamadii murtadiinta ahaa ee halkaas ku sugnaa waxaana dhabarka looga jebiyey xasan gurguurta iyo kuwii uu soo diray baawur gaashaamanna waa looga gubay qaarna waa looga soo qaniimaystay marka halkaa waxaa ka dhacay dagaal faasila ah baan dhihi karnaa warbaahintuna waxay ka qaadatay door aad muhiim u ah ciidankii halkaas lagu laayana waxay noqotay cibro cibro ayay u noqotayoo dib dambe waxaan u malaynayaa in aysan u imaan doonin deegaanka ceeldheer hadday imaadaanna ay qoobgariir ku imaan doonaan waa tahay n ka bulsho ahaan markaad khabarkaas maqasheen ama weerarkaas lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka dareenkiina sidoo noqda maadaama tihiin dadka ku dhaqan gobolada dhexe ama gobolka galgaduud runtii waxay ahayd arrin aad farxad u ah ciidanka halkan la keenay iyo ciidamada halkan la isugu keenayba waxay ahaayeen ciidamo waxay ahaayeen runtii ashaada la dirir ah oo loo keenay halkaasi inay kula diriraan diinta islaamka lagana ayna muslimiinta ay kala diriraan xijaabka indho shareerka runtii waxaan ognahay oon la soconnaa gaadiid inay haysteen dad maxaabiisana ay haysteen runtii waxaa weeye khabar aad farxad u ah ayuu ahaa khabarkaasi khabar dadka muslimiinta ay ku farxeen oo ahaa runtii waxaan dhihi karnaa weysh fi suduura qowmi mu'miniin ayaa ka dhacday degmada ceeldheer ee walaayada galgaduud
kadib ka waran dareenkiina iyo sida bulshada ay u soo dhoweeyeen
runtii annaga haddaan walaayada islaamiga galgaduud kusugan shacoobta ku sugan aan nahay waanu soo dhoweynay aad iyo aadaan u soo dhoweynay sawiradana waan daawaday aniga shakhsiyan dadka dhanna way wada daawadeen dabcan intii raadinaysay inay daawato marka waxaan dhihi karaa waa door waxay qaateen aad muhiim u ah mu'asasada alkataa'ib weliba tacjiil ayay isticmaaleen oo way soo dadejiyeen runtii waxaan la soconnaa waayihii lasoo dhaafayba rag ka tirsan dowladdan riddada ah in ay dhahayeen saldhigga lama soo weerarin lama qabsanin waa ka hor tagnay waa iska caabinay ma noo imaanin runtii waa laba aragti oo kala turjumaysa oo itus oo itaabsiya meesha ka dhacday ciidankii oo la laayay baawurtoodii ay yaqaanaan baallahu ay ku qodanayeen oo ay ku dhisteen difaaca oo laga soo qaatay waxa waaye gaadiidkoodii oo lasoo gubay runtii waa wax ama kaag yaab ah ayay ku noqonaysaa hadday daawadaan annaguna waxay nuu noqonaysaa wayshfi suduuri qowmi mu'miniin baabuurtii ay haysteen oo ay ku haysteen meelaha ay ku haysteenna waa laga way waxaweye way ka soo fakadeenoo way ka soo baxsadeen ilaahay maaddi weeye waxaan dhihi karaa waa naqaska shacuubta muslimiinta ah ay ku hayeen ayuu ilaahay ka saaray ducada iyo sida looga ducaysanaya wilaayadana aad baa loo badinayay waayihii lasoo dhaafay dadka muslimiinta oo dhanna waa ducaysanayeenoo waxay alla ka baryeen nimanka inuu jebiyo ilaahayna wuu jebiyey deegaanka aaday u faraxsan yihin dadka jooga aad iyo aadaana loo faraxsan yahay
haddana waxaan la kulanay mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan gobolka galgaduud ugu horeyn soo dhowow ka waran sidee u aragtaa dagaalka ka dhacay degmada celeer
adeer waa dhowahay aad iyo aad ayaan u dhowahay ilaahay baa mahadsan degmada ceeldheer dagaalkii ka dhacay sida aan u arko haddaan ka waramo sideedaba xaqa iyo baadilka ilaahay xaqana wuxuu u ballan qaaday guulo baadilkana jab iyo hasiimo ayuu u ballan qaaday dagaalka meesha ka jirana wuxuu ahay xaq iyo baadil iska horyimid baadilkiina ilaahay waa ku jebiyey runtii markii la yidhaahdo dhibaatooyin badan ayay kala kulmeen idaacadaha iyo websaydyada iyo wax walbay galeen marka waxaas hadda wax dhibaatooyinka ku dhaca wax lagama ogyaha maahan haddee waana soo jireen waa soo jireen haddana insha allahu waa sii jiri doontaa oo xaqa ayaa guuleysa doona nimankaasina niman macnaha xaqi iska indhatiray waaye niman baadidu hanuunkii baadida ku gatay waaye niman awaamirta ilaahay ku gatay mid gaalo waaye awaamirta ilaahay intay tuureen mid gaala ku gatay marka waxaa waaye niman waktiga iska luminaya waaye waxaa loo ballan qaadanaa waa hasiimo iyo jab kaas mid ka badanna waa ku dhici jiray mid ka badanna waa ku dhici doonyaa dhibaatooyinkii hore oo la ogyahay oo sidii caad iyo caws weyne iyo waxyaaba badanaa lasoo maray ee, guuluhu waa muuqdaan insha allahu guulaha waa la rajeeyaa mujaahidiinta anigoo ah macnaha odayaasha galgaduudeed waxgaradka galgaduudeed mid kamid a anigoo ah ee, runtii markii la yidhaha qiyaastayda haddaan odoroso xaqiiqda ilaahay baa og laakiin rajooyinka ii muuqdaa waxaa waaye in mujaahidiinta ee, macnaha geeska afrika ay naqa doonaan dowladdii labaad oo islaamka oo wadanka ee, ee, adduunka ka hana qaada oon afghanistan labay ay labay doonaan ayaan aad u rajaynayaa hawooyinka iyo hamiga ii muuqdaa noocaas waaye Ee, cidda ee, ee, soo duulayaasha oo macnaha dowlad isku sheegaana waa dad lunsan wax badanna hadda waa loo caqli celiyey madaxda ee mujaahidiintu waa u caqli celisay culummadu waa u caqli celisay macnaha nin is- is-indhatiraya waaye rag is-indhatiraya waaye raggaasu xaqina waa iska muuqdaa ayagaa hanuunkii waxay ku gateen baadidii ilaahay wuxuu leeyahy ulaaika aladiina ishtaraw dalaalata bilhudaa aad ayaa waxaan u rajaynaynaa boqolkiiba boqol guuluhu inaysan dheeraa doonin mujaahidiintu ay gaari doonto adeer marka ee, guulahaasi waa wax iska muuqdo aad loo rajaynayo boqolkiiba boqol waa tahay n saa u tihiin odayaasha ku dhaqan yacni gobolka galgaduud markuu idin soo gaaray qabarka ahaa in la weeraray degmada calleer ka waran dareenkiina sidoo ahaa dareenkeena wax la soo kobi kara ma ahayn xaqiiqatan ee, heer waxay gaartay macnaha qoftu markii farxaddu ka badatona macnaha farxaddu waa badatay ee, rag badan oo waxgarada ayaa bogaadiyey isla dagaalka inta uu socdo xabaddu dhacaysay ayaa deegaamada deegaamo ka mid a laga bogaadiyey dagaalkaas iyo guulahaas aad ayaa loo bogaadiyey ee, shalayta ayay idaacadda ka baxday macnaha bogaadintii odayaal badan iyo waxgarad badan iyo dad badan ay ka baxeen hadda waxaa waaye sideedana ee, galgaduud galgaduud sideedaba waxaa waaye ee, aqlabiyaddeeda diinta ayagoo ayagu ku dhaqma ayaa haddana nidaamkiiyo maamulkiiyo islaamiga saasay ugu toostay maahane hadda macnaha wax lagu ikraahay ma aha marka diintayna islaamka jacaylkeeda iyo rabitaankeeda ayaan hore nuugu dhaqmi jirnay haddayr nuugu dhaqmaynaa Ee, annaga xaqiiqatanna ee, macnaha baycadayna iyo ee, idaacadayna waxaa iskale madaxda mujaahidiinta ayaa iskale ayaga ayaan soo dhaweynaynaa ayaga ayaan daba joognaa waa u ducaynaynaa in ilaahay maskaxdooda wanaajiyo cimrigoodana dheereeyo ee, camalkaana lagu ay ku guuleystaan kuwa ku guuleysta ay noqdaan oo jihaadkan ka socda ee, macnaha geeska afrika ay ku guuleystaan hamigooda ilaahay inta ay malaynayaan in ka badan inuu macnaha gaarsiiyo xa- ee, ouna noo soo dedejiyo meelaha yaryar oo ay macnaha nimanka ee, diinkuduulka ay joogaanna ilaahay uu nooga maruujiyo awooddana waxaan siinaynaa ilaahayaan siinaynaa isaga ayaanna tala saaranaynaa marka waxaa waaye xaqiiqatan annaga hamigeyna iyo dareenkeyna waa boqolkiiba boqol ee, rajada aan leenahay ee, macnaha aad iyo aad wax la soo koobi kara ma aha rajada aan leenahay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad dhegaysanaysaan barnaamijkana waa dhuuxa waraysiyada maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa wuxuu gaaray magaalada badhaadhe maxay tahay sababtayuuse la kulmay dhanka kale maxaa la isku afkartay waa dadka ay wada kulmeen warbixin ayaa wariyaheena cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa safarkaasi ka qayb galay warbixintan idinku soo maqan ayuuna inooga diyaariyey kadib markii dhowr bilood ka hor la kala waaxay walaayadii islaamiga ee jubbooyinka islamarkaana xarakada al-shabaab ulmujaahidiin ku dhawaaqday laba maamul oo mid waliba hogaankiisa iyo laamihiisa ay u dhan yihiin gobol waliba waxa hormuudkiisa u kaceen shaqadii loo igmaday iminka maamulka walaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku howlan kormeer iyo kulan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan qabaailada wilaayada degan iyo maamulada degmooyinka uu la yeelanayo iyadoo la iska wareysanayo wixii shaqo iyo sheegasho ah safar dheer oo weliga wilaayada iyo madaxda makaatibta qaarkood ay ku marayaan degmooyin iyo deegaano gobolka ka tirsan ayaan ka mid ahaa wariyaal la socday waxaana ii suuro gashay in aan maro dhul muddo hore iigu dambaysay halka deegaano kale oo hor lehna aan cagta dhigay kadib socod qaatay boqolaal kilomitir oo lagu maray dhul ay ka mid yihiin wayaanta iyo joore oo mid waliba uu yahay carre ilaahay oo ballaaran meelaha qaarna lagu arkayo goodir iyo geri libaax iyo maroodi iyo shabeelna deegaanada qaar laga sheegayo intii aan gaariga saarnaynna geedaha qodaxda iyo xananka leh ee waddada ku hareeraya la madaxa hoos looga dhigayay waxaan u harsi tagnay degmada badhaadhe badhaadhe waa mid ka mid a magaalooyinka hoos u dhac uu ku yimiday waagii dalka dagaalada sokeeye ay xarkaha goosteen xilligaa oo kasoo bilaabanaya kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii bulshadii ku dhaqneed degmadana badankeedu waxay u khayaantay xagga xeryaha qaxootiga ee ku yaala dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato kadib waxaa uga sii daray hay-ada shisheey oo sheegtay in bulshada ay wax wanaagsan u qabanayaan laakiin kala dagaalamayay inay horumar gaaraan mar kale waxaa tarantureeyey degmada badhaadhe kenya oo ciidamadeedu laba kun kow iyo toban dalka duulaan ay kusoo galeen ayna saldhigteen magaaladan iyagoo dadka iyo duunyada intaba dil iyo dandarre kaleba u geysanayay ha yeeshee laba kun iyo lix iyo tobankii ayay cagaha wax ka dayeen kadib markii ciidamo kale oo kenyaati ah xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku laysay degmada ceelcadde ee gobolka gedo xilli casirliiq ah ayaan booqday xeradii ciidamada kenya muddada ay deganaayeen iminkana doog badan uu ku yaallo war gudaheeda ku taallana biyo ay dhex eegaagaan waxaa daaqaya ari iyo lo laakiin waagii kenyaanku deganaa neefkii soo gala waxa uu ahaa mid sooma noqoto u kacay iska daa in qofka dadka deegaanka ka mid ahi halkan usoo dhaqaaqo kuna nabadgale e suldaan maxad cabdi yuusuf waa suldaanka beesha maqaabul oo magaaladan iyo nawaaxigeeda degta halkan waa meeshii ay deganaayeen cadowga kenyaanka ah markay joogeen waa la wada yaqaanaa badhaadhe habeen walba madaafiicday ridi jireen ayagoo leh mataqaanaa al-shabaab baana soo geli rabtaa iyo wax bay sheegi jireen dadka shacabka way layni jireen dadka lo-da la dhaqanaya hadda meeshan daaqayso aad arkayso waxaa la aadin jireen dhankaas iyo arigaba waxay aadi jireen dhanka qoraxo qoraxo dhacba hala aadiyaa dhihi jiray wixii soo dhamay ayaga korka marana lama soo dooni jirin halkana waraaba ku diri jiray qofka socdaam way dilayaan dameerihii bay laaynayaan oo way dhahayaan waa al-shabaab intaasoo dameer bay dileen dhib badan bay geysteen marka alxamdulilah hadda waa barwaaqadan aan ku jirno iyo xoolahan meesha daaqayaan ilahay baana dhaafiyay cadowga dhib badan bay ku hayeen dadka idinka dileen intay intay meesha joogeen kenyaatiga waa imis
inta hadda xusuusto ee anigu ma taqaanaa ee aan xusuus hanad uu sheegi karo toddoba qof baan ogahay nin ganacsi oo caan la yaqaano xaashi cabdilla yidhaahdo iyo laba wiil oo adeer u ahaa hal meel bay ku dileen oday kale ee yidhaahdo dhaqana jiirow meel bay ku dileen adigu toddoba qof oo qof uu dumar yahay bay dileen oo anigu mataa hadda aan xusuuso laakiin dadka ay laayeen hadda waa badan yahay dad badan bay laayeen oo saa ku laayeen
waaya hadda bal meeshan ka warran marka xorriyadda aad ku joogtaan alxamdulilah xorriyadda hadda aan haysanno waa sac weeye waxna dhiba ma laha meeshaa doonnaa xoolaha loo foofsadaa meesha doonaa laga soo adeegtaa duurkaa malab loo raadsadaa waa laga yimaadaa habeenkii baa lagu dhaxaa nin walba markuu doono u tagaa markuu doono wuu imaadaa cid isdhiftay cid isku mashquulsama amni bilaaran baan haysanaa ilahay baan uga mahad celinayna badhaadhe waxay ku taallaa koonfurta fog ee soomaaliya waxayna xaduudbeenaad la wadaagtaa kenya oo iminka ay colaysyo kala duwan kala kulmayso sida in ganacsatada badhaadhe haddii ay safraan lagu xiro kulbiyow iyo meelaha la midka ah halkaas oo ciidamo kenyaati ah ay fariisin ku leeyihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salam waxmatullahi wabarakaatu magacaagu saddexaad cabdiraxmaan xuseen jaalle deegaanka anu waxaan ku dhashay halkan baraadhe la yidhahdo meel u dhow baadiye ah konton dhowr sanno waan jiraa inta deegaanka baan joogay xoolaha aan dhaqanno waxaa waaye ari iyo lo weliba lo-odaa midig ah arigu yar yahay lo-aan dhaqanaa lo-du waa nugul abaaraha u nugushahay cudurada u nugushahay laakiin wadanka waxaa waaye wadan gol waaye geel kuma dhaqmo saas awadeed waxaan u kalifta markaa lo inaan dhaqano loda xoogaa gosha u yar adkaysanaysaa waa yar dhaantaa geelano taasaa marka nugu kalifaysaa inaan lo dhaqano hadda bal xooluhu intay la egyihiin dadku ma ma xoola beelaan xooluhu ma yaraadeen oo sida hore ma suugeen soo ay kordheen bal waa sidee xaalkeed
horta degmadan waxay ahayd soomaaliya degmada ugu lo badan markii lo dhaho loodii marka maxaan ku dhahdaa sanadaha dambe ee maxaan ku dhahdaa burburkii daawo la-aan iyo dhaqaatiir la-aan iyo waxbaa qabatay hoos bay u dhacday ayadoo saas ay tahdana waa iska yarhooneed laba kun labaatan iyo maxaan ku yidhahdaa labadii ayaa waxaa galay xoolaha cudur aad bay u baaba'een xoolaha wax yaroo aduud hadda kasoo haray xoolii joor joogi jira ma joogaan hadda waa joogaan alxamdulillah waa joogaan wax aduud waa joogaan laakiin xoolii joor lagu yaqaani lo joor lagu yaqaani ma joogto hadda ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin kulli hadda nin walba dee wuxuu ilaahay siiy wuu haystaa wuxuu ilaahay usoo rabay wuu haystaa aduu de guud ahaan markii hadda la fiiriyo haba sida hore ay ahaani laakiin xoolaa waa joogaan hadda laakiin sida hore wax u dhugtoona ma jira xaaladda magaaladan waxaa hoos taga tuulooyin iyadoo dhul ballaaran oo masaafadiisu fog tahana uu ku hareereysan yahay magacaaga xasan soomane xuseen xasan soomane xuseen kusoo dhaweyd cabdi islaamiga alfurqaan maxaad ku daraysaa inta saaxiibada sheegeen waxaan ku darayaa degmada ee warbixinteeda guud degmada badhaadhe degmada badhaadhe waxay ka kooban tahay saddex boqol iyo lixdan kilomitir isku weer isku wareeg ah waxaanay xukuntaa toddoba tuulo oo rajiim dowladda shabaab barre ogeed maadaama hadda ay ka badan yihiin waa degmo bilaaran oo aada u bilaaran dowlad badan hoostago kulan dhex maray maamulka walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha deegaanka wuxuu ahaa mid saxaafaddu ay bannaanka ka joogtay arrimo qaas ah ayaana lagu lafagurayay laakiin mid aanu goobjoog ka ahayn waxaa looga hadlay arrimo amniga la xidhiidha iyo kuwo la xidhiidha horumarinta deegaanka waaliga walaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yunis ayaa saxaafadda waxa uga warbixiyey kulankooda iyo waxa uu ku saabsanaa ilaahay mahadiis waxaan halkaan noo suurtogelay in aan kulugno dadkii waxgaradkii degmadan haddii ay yihiin culummadooda haddii ay yihiin nabadoonadooda ee u horeeyo suldaankooda oo hogaaminaya beesha waxaan isla gurfaynay oo aan isla fiirfiirinay in aan ka wada shaqeyno dhanka amniga amniga aan xooga saarno maadaama cadow nagu hareereysan yahay oo geesaha naga jiro inaan dhanka amniga aan ka wada shaqeyno xooggana wada saarno waxna aan ka wada qabsano annaga oo ma ogtahay madaysan oo gacmo is haysano waxaa kale oo aan ka wada tashanay dhanka dacwada iyo diinta in kor loo qaado maadaama asal ay noo tahay diinteen iyo barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo ku camalfalkeeda inaan xooga saarno barashada iyo ku camalfalka iyo ku dhaqankaba inaan xooga saarno ayagana waa isla meel dhegnay inaan isla qobsano maadaama dadka markii horaaba ay ahaayeen dad muslimiin ah ku dhaqanka sharciga ilahi subxana watacala u taaganaayeen inaan xooga isla saarno isla xoojino meelaha ka dhamana aan isla dhammaystirno waxaa kale oo aan ka wada tashanay in aan dhanka magaalada beeraha iyo asal magaaladan waxaa jara jaray in badar badan iyo tacab badan iyo wax badan magaalada ka jara jaray in aan xoojino dhanka tacbashada beeraha iyo wax kasoo saarka iyo inaan xooga saarno maadaama dadkii dhulkan tacaban jiray oo ku noolan jiray oo xooga saari jiray oo dhankan kenya iyo qahooti iyo dhankaas ay u bateen si ay u soo noqdaan in aan tacabka iyo dhulkan iyo wax kasoo saarkada aan xooga saarano ayadana ayagoo iskaashan oo walaayadooda iyo ayaga waxaa ilaahi subxana wa tacaala weydiisanayna ka rajaynaynaa in wax badan noo qabsoomo oo ilahi subxana noo suurtogeliyo allahna wax ballan ma ah in noo fududeeyo waxaa kale oo ka wada hadalnay oo isla fiirfiirinay dhanka caafimaadka iyo biyaha iyo dhankaasna in aan wax badan aan ka bedelno waayo waxa ugu muhiimsan caafimaadka dhanka biyaha oo saafiga wax kastaba inaan annaga isku tashanayno oo aan kaashanayno allah subxaana wa tacaala in aan ayadana wax ka bedelno oo aan kor u qaadno degmadeen iyo deegaanadeen iyo si aan horumar aan u gaarsiino meel kastana dadka joogo ayaa wax qabsado ayagaa maogtahay isku tashto hay-ado iyo wax lamada waxbaad gumiyaan maahayn waxba nooma taraan waxaa kale oo jiray in ganacsiga aan kubcino ganacsiga meeshan waa meeshii ugu ganacsi badan ba ahaan jirtay in ganacsigana aan xoojino dadkan ku dhiirigelino in degmadooda kor u qaataan ay waxaa weeyaan wax ka soo saaraan ganacsiga qurshahana waxaa weye wax ka qabsadaan taasna ayagana waxaan isla meel dhegnay oo isla fiirinay in aan ganacsiga qurshahaba aan iskala qayb qaadano dadkiina aan wacyigelino sidii ay u kubciyaan ganacsiga waxaa kale jiray jazaakum allahu khayran in magaalada naftarkeeda bilicigeeda iyo qurshaheeda iyo aan ka shaqeyno allah subxaana wa tacaala baa wuxuu leeyahay waqaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatilukum kaafa cadowgu markaan waa cadow ilahi subxana wa tacala la dagaalamayo diintiis oo la dagaalamayo ummadda maskaxiyan la dagaalamayo oo wax kastaba u baahan in eber ka dhigo macluumad aan meesha markaan imaaday aan ka halay waxaa ka mid ah cadowgii meelaan ka guuri jiray oo dhowr sano kor halkaan deganaan jiray oo ka guuray wax kale iska dhaafa dacarti oo dadka malaariya ku dhaca iyo isku daaway jireen in diyaaradaha saarteen ay rarteen ayaga ka zuulinaya wax kale iska dhaafa markaan cadowgaas oo dhibaatada nagu haayo in aan markaan la dagaalano oo diinta aan difaacno taasna jazaakum allahu khayran si fiican bolaan usoo dhoweeyeen ilahi subxana wa taala weydiisanaynaa in noo fududeeyo wa sala allaahuma wasalam calaa nabiyina moxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ogaaska beesha maqaabul iyo mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa kula taliyey ganacsatada iyo qurbajoogta deegaanka ka soo jeeda in deegaankooda ay maal gashadaan iyagoo dadka qaxootigana ugu baaqay in ay dib u soo noqdaan
waxaan u dirayaa dadka qurbaha joogo ama dibadaha ku maqan ee degmada badhaadhe u dhashay in ay awalan horta degmada imaadaan oo ay arkaan dhulka amnigiisa iyo barwaaqadiisa iyo waxa uu ku sugan yahay waxaana ku buurinayaa in mataqaanaa ay dalkooda maalgashadaan ayaga iyo ganacsatadooda ay yimaadaan dalka maalgashadaan beerihii ay islaaxsadaan dhulka waa dhul barwaaqaysan laga waaweyn buu leeyahay badda buu leeyahay dhulka in mataqaanaa lagu soo noqdo lana maalgashado waa aad baan ugu soo mataqaanaa ugu baaqaya lagaha maxaad ula jeedaa lagaha meelaha dooxooyinka biyaha maraaxil roobaadka ee mataqaanaaye togoga ah weeyaan marka togaga inta lasoo leexsho miyaad oranka waxaad leedahay inta lasoo leexiya maaragtay beeraha lagu sii dayi karaa oo lagu abuuri karaa togaga haddii mataqaanaa laga shaqeeyo waa meel togag biyo maraan biyahaasna manaafacaad badan baa loo samaysan karaa haddii meelo ay biyaha galaan loo sameeyo beeraha mataqaanaa loo isticmaali karaa xiliga jiilaalada iyo biyaha xoolaha laga waraabsan karaa waxay ku xiran tahay hadba dadka mataqaanaa siday u isticmaalaan marka waa meel barwaaqo waxaan ka wadaa manaafacaad badan laga heli karo marka dadka waxaan ugu baaqayaa inay deegaanka imaadaan oo deegaankooda mataqaana ay maalgashadaan marka waxaad leedahay hadday tahay xagga waxbeerashada iyo hadday tahay xaggii ganacsiga intaba maaragtay ha laga shaqeeyo ha laga shaqeeyo waxbarashada ee ganacsiga iyo iyo mataqaana maalgashiga intaba ha laga shaqeeyaan layan u imaada aad ka shaqaysataan magacayda waxaa waaye maxamuud mahad yarow anigoo ah degmada badhaadhe deegaanka jowhar ku nool waxaan baaq ku bixinahayaa dadka qaxootiga eh oo ku nool xarooyinka gaalada waxaan baa ku bixinayaa inay dalkooda hooya ku soo noqdaan oo kenya maamusho inay maalgashadaan beeraha beertaan dalkooda hooya ku soo noqdaan ay tabcadaan nolosha hadda ay ku jiraan nolol ka fiican yay u baxayaan baaq baan waxaan ku bixinaya inay dalkooda ku soo noqdaan hooyo gaar ahaan deegaanka joore degmada badhaadha dadka ku dhashay oo u nabso sheeganay intaasaan baaq ku bixinaya badhaadhe waxaa ku yaalla dhul ballaaran oo looga faa'iidaysan karo xagga beeraha waxaase muhiim ah in la helo qalab markaa kadibna waa in dhidid badan dhulka ku dhibco si dheef dhuunta la mariyo dhulka looga soo saarto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني waa tahay dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doono salaamun calaykum
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي